madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbada u jeediyey warbaahinta soomaaliya waxa uu ka hadlay arrimo fara badan oo ay ku jirto qaabka federaalka la dagaalanka musuq maasuqa iyo weliba arrimo kale madaxweynaha ayaa wuxuu ka hadlay arrinta maamul u sameynta gobollada dalka gaar ahaana jubbooyinka isagoo sheegay in dowladdiisu ay keliya taageerayso maamulada ay dadka ay ku soo dhistaan rabitaankooda maxamed colaad xasan oo istuudiyaha nala fadhiyo ayaa warbixinta nooga diyaariyey
mahadsanid ibraahim khudbaddan oo ahay tii ugu horreysay oo uu madaxweynaha u jeediyo dadka soomaaliyeed tan iyo markii la magacaabay ama la doortay muddo laba bilood ka badan laga joogo ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka musuq maasuqa maamulo samaynta gobollada soomaaliya gaar ahaan gobollada jubbooyinka iyo arrimaha federaalka madaxweynaha ayaa maruu ka hadlayay arrinta musuq maasuqa la sheegay inuu soo ragaadiyey hay-adaha dowladdii kumeelgaarka ahayd ee ay dowladdihiisa xukunka kala wareegtay iyo waxa uu ka qabanayo ayaa waxa uu yidhi
dowladdu waxay xoog saari doontaa dhismaha hay-adaha ka shaqeeya maaliyadda iyo inay hana qaadaan oo ay noqdaan hay-ado waxtar leh waxna qaban kara si soomaaliya ay uga harto magacyada xuxune lagu dhejiyey la xisaabtan ma laha shafaafiyad ma laha maxaanku yidhahda musuqmaasuqu meeshii ugu sarreysay ama dalkii muxuuah ugu musuqmaasuq sarreeyey waay soomaaliya magacyadaasoo dhan iyo qaabdarrooyinkaasoo dhan ummadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeennuba ma mudna mana istaahilaan dad yar oo shakhsiyaad ah oo naga tirsan oo ayagu muxuu ah ku takrifalay awooddii dowladnimada ee la siiyey ama ammaanadii dayacay inay magaxxumi usoo jiidaanna suurtagal ma aha waxaan u istaagaynaa ilaahay idankiis inaan hor istaagno in waxa yarkaa aan haysanahay lagu takrifalaa
dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha federaalka iyo maamul goboleedyada oo uu sheegay in shuruuc loo samaynayo
dalkeennu federaal ma ahaan jirin dal oo muxuu ahay dowlad dhexe oo xoog badan oo dalkao dhan ay ka talisa ay leedahoo ah shuruucda dalkeenna ka jiroo dhanna waxay ka turjumaan nidaamkaas xukunka ee dalka soo jiri jiray maadaama hadda aan doonayna in nidaam xukumo xukun oo cusub aan galno ama qaab cusuboo qaab cusub oo xukun dalka laga dhaqangeliyo waxay u baahan yihiin qaabkaas cusub in loo sameeyo shuruucdii uu ku dhaqangeli lahaa tallaabo kasta oo dowlad dhisidda iyo xukun samaynta loo qaado oo aan loo samaynin shuruucdii saxda ahayd ee sharciga ahayd waxay noqonaysaa waxaan sharciyad ku dhisnayn waxaan sharciyad ku dhisnaynna ma waaraan ma daahaan wayna dumaan waayo aragnimadii labaatanka sane aan soo dhaafnay ka dhaxalna waxaa ka mid ah in la dhiso maamullo aan sharciyad ay ku dhisan yihiin aanay jirin waana taas midda keeni jirtay maamuladaasi inay si deg dega u fashilmaan oo ay dumaan dowladda dhexe ee aan anigu madaxweynaha ka ahay waxay shaqadeeda koowaad u istaagi doontaa sharciyadaas inay samayso oo maamul kasta oo dalka ka jiraa mid heer degmo mid heer gobol mid heer dowlad goboleed iyo midka dowladda dhexe intaba inay ku salaysnaadaan sharciyad iyo qawaaniin dadka soomaaliyeed ay wada aqoonsan yihiin wadana aqbalsan yihiin inta muddadaas marka la gaarayo ma ahaan karno maamul la-aan degaanadana maamul la-aan ma ahaan karaan degmooyinka gobolladana ma ahaan karaan muxuu ahay dowlad dowlad goboleedyaduna ma ahaan karaan waxaan waxaan dhaqsi u dardar gelin doonaa horta shuruucda in la sameeyo iyo system ama qaab kumeel gaar ah oo inta shuruucdaasi dalka ay ka dhaqangelayso oo dadka soomaaliyeed ay u helayaan fursad inay soo doortaan inay marka hore soo magacaawdaan dadkii ayaga wakiil u noqon lahaa dadkii ayaga xukumi lahaa iyo sidii lagu xukumi lahaa intaba maamulada kumeelgaarka ah waxay ay u diyaarin doonaan saaxada iyo degaanada sidii loo samayn lahaa maamuladii degaanada iyo kuwii gobollada iyo kuwii dowlad goboleedyada intaba si ou dalkeennu si dowladda soomaaliya ay u xaqiijiso mandatekeedii ahaa dalkii oo federaal ah in la gaaro maalin maalmaha ka mid ah oo mustaqbalka ah haddii aan la yidhahdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si gaara uga hadlay saddex mabda oo ay dowladdihiisu aaminsan tahay marka maamul loo samaynayo gobollada isagoo soo hadal qaaday si gaara gobollada jubbooyinka dowladda soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha maamul samaynta dalka loo samaynayo ama ay dadka loo fududaynayo inay samaystaan maamullo waxay ku salaysan tahay saddex mabda saddexdaas mabda waa muhiim waxa saddexdaas mabda ka soo hara waa arrin farsamo laga doodi karo maxaanku idhahdaa dhinac loo riixi karo dhinac kalena loo riixi karo mabda'a koowaad wuxuu yahay dadka degaanada in la awood la siiyo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ayagu ku go-aamin karaan oy cod ku yeelan karaan oy dadka dooran dadka ay ayagu xukumaya oo hogaaminaya marka horena ay soo xulan karaan marka dambena ay dooran karaan fursaddaas in la siiyo dadka degaanada ayaan rabnaa qodobka labaad wuxuu yahay colaaddii inay dib ugu soo noqoto degaanadaas ma doonayn dowladda soomaaliya waxay ka hortegaysaa wax kasta oo keenaya in degaanada jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda aan ka hadlayna ee jubbooyinka wax colaada inay ka dhacaan ama dib ugu soo noqdaan waan ka soo horjeednaa mana taageerayno waanan ka hortegaynaa intii awooddeenna ah in degaanadaasi dadka jooga colaadda ay ku soo noqoto oo dib u qax uu ka dhaco oo maxaanku irahdaa mushkiladihii colaadda ay dib ugu soo noqdaan qodobka saddexaad ee mabaadida waxaa waaye maamul samaynta dalka oo dhan guud ahaan sida dowladda soomaaliya ay mas-uul uga tahay maamul samaynta jubbooyinkana dowladda soomaaliya ka mas-uula dowladda soomaaliya ka mas-uula markaan leenahay macnaheedu ma aha xamaran intaan fadhiistaan dad u magacaabaynaa ma aha macnaheeda laakiin dowladdu waxay mas-uul ka tahay waddada iyo qaabka iyo habka ay dadka degaanadaasi degan ku samaysanayaan maamullada saddexdaas qodob marka laga yimaado inta ka soo hartay yaa dowlad goboleed hebel xukumaya waxaa iskale awooddaas dadweynaha degaanada degan ma aha kuwa jubbooyinka oo keliya ee waa kuwa jamhuuriyadda oo dhan waxaan rabnaa mowqifka dowladda sidaasoo waadix u yahay dadka in been loo sheegahay ma habboona in fidno laga taliya ma habboona in dadka qaarkiis ay wilfiyaan maradii colaadda maradii reeraynta maradii qabiilka maradii kala qaybinta dadka ku nool gobolladii iyo degaanada maanta waxba ma tarayso walaalayaal dadka jubbooyinka jooga ama degan degaanada haddii la idin yidhi dowladdaa qas idiin wada qas idiinma wadno haddii la idin yidhi dowladdaa inay wax idinku khasabto oy dusha wax idinka keenta rabto ma rabno annaga ee waxaan rabnaa waxa adinku aada leedihiin oo berri aada ilaashanaysaan oo berri aada adinku xoolihiinna ku bixinaysaan laakiin wax dibadda laga soo imboortigareeyey iyo wax dad meel dhexe isugu tegay ay sameeyeen jubbooyinka saddexda gobolen hadda gaarka u magacaabay degmooyinkiisa in badanoo ka mid ah weli ma madax bannaana weli gobolla qaarkood ayaa dhammaantood saddexda gobol ka mid ah weli aan xor ahayn oon dhaqdhaqaaqaynin oo maxaanku raha aan ka madax banaan ka madax bannaanayn cabsidii iyo colaaddii weli kuwa qaarkood ayaa weli maxaanku irahdaay aan aan aan sidii la rabay deganaanshahooda aanay ahayn dowladdu waxay u taagan tahay mar walba kuwa hadda madax bannaanoo dalkoodu dadkoodu ay tashan karaan inay fursad siiso ay ku tashadaan intaas ay tashanayaan oy maamulka samaysanayaan dowladdu waxay rabtaa keliya inayna u fududayso sidii waxaas ay ku imaan lahayd wuxuu cirkana kama soo dhici karaan mana sugayno meel kale inna looga soo minguuriyo dadku waa inay samaystaan si dadku ay u samaystaan waa in fursad loo siiya inay samaystaan walaalayaal dowladda soomaaliya mowqifkeeda waa intaas ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay arrimaha ammaanka soomaaliya iyo sida uu dowladdiisa ay xoogga u saarayso arrimahaasi muhiimadaha noo yaallo ee dowladda guud ahaan inay dhaqan geliso la rabaa waxaa ugu horeeya horumarinta amniga ama wax ka bedelidda xaaladda amniga ee dalka amniga waa nolosha dadkeenna iyo dalkeenna dowladnimo dalka ka dhaqan geli karta ma jirto haddii aanan helin amni dadka soomaaliyeed ay ku dhaqdhaqaaqi karaan dadka soomaaliyeed ay go-aan uga gaari karaan waxa ay rabaan iyo waxa aanay rabin marka horumarinta amniga wax ka qabadka iyo hagaajinta amniga waa muhiimadda koowaad ee dabcan dowladdu ay yeelan doonto xukuumaddana barnaamijkaas ayada ayay u taallaa oo la imaan doonto warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa inoo diyaariyey maxamed colaad xasan oo jooga washington